booskiisa ka dhicidda waa maxay durkidda ama soo dhicidda farjigu ama unugga miskaha unugyadaada miskaha waxaa ka mida kaadahaysta yutras ilmogaleenka iyo xiidmaha marinka dambe unugyadan waxaa meesha ku haya unugyo la yidhaahdo faasiya iyo seedo murugyadan waxay caawiyaan unugyadaada miskaha dhinaca gidaarka lafaha xigta ee miskaha waxayna ku hayaan gudaha miskahaaga muruqyadaada sagxadda miskaha sidoo kale waxay ku hayaan unugyadaada miskaha xagga hoose haddii faasiya iyo seedaha ay jeexmaan waxaa ama loo kala jiido sababo kasta oo muruqyada sagxadda miskahaaga daciif tahay kadib unugyada miskahaaga kaadahaystaada yutriska ama rigtamka waxaa laga yaabaa inaan lagu haynin meeshii sagxadda ahayd waxaana laga yaabaa inay soo cadaadiyaan farjiga ama marinka dhalmada waa maxay calaamadaha brolabsigu waxaa jira calaamado yar oo laga yaabo inaad qabto brolabsi calaamadahana waxay ku xidhan yihiin nooca brolabsiga iyo inta taageerada unugga miskaha ee aad lumisay wakhtiga ka horreeya waxaa laga yaabaa inaadan ogeyn inaad qabto brolabsi laakiinse dhakhtarkaaga ama kalkaalisada waxaa laga yaabaa inaad awooddo arkidda soo dhicidda ama durkidda markaad samayso baaritaanka joogtada ah ee bebtest marka waxa soo durkay ama soo dhacay uu aad u hooseeyo waxaa laga yaabaa inaad ogaatid waxyaalahan sida dareen xooggan ama jiiditaanka farjiga wax hoos u sii dhacaya ama buro farjiga gudihiisa ku jirta buro ka soo baxaysa farjiga gudihiisa oo aad aragto ama aad dareento markaad ku jirto qubayska ama aad qubaysanayso xanuunka dhibaatooyinka galmada ama dareen yar waxaa laga yaabaa inaysan kaadahaystaadu u faaruqin ama socodka kaadadaadu inuu noqdo mid daciif ah infekshinka kaadida waxaa laga yaabaa inay soo noqnoqdaan ama waxaa laga yaabaa inay kugu adkaato inaad faaruqiso calooshaada calaamadahan waxay sii xumaan karaan marka ugu dambaysa waxaana laga yaabaa inaad ka fiicnaato markaad jiifto haddii soo dhucu jidhkaaga bannaanka uga soo baxo waxaa laga yaabaa inaad dareento xanuun oo dhiig kaa yimaado islamarka brolabsigu xoqo kastuumahaaga maxaa sababa brolabsi unugyada miskaha waxaa ku haya gudaha miskaha faasiya caafimaad qaba oo xooggan waxaa kor u haya oo hoos ka haya muruqyada sagxadda miskaha oo shaqeeya oo u shaqeeya sidii xijiyaha muruqa oo adag haddii unugyada taageeriddu faasiya iyo seeduha ee haya kaadahaysta yutreska iyo mindhicirka meel gudaha ee miskaha gudahooda ah ay daciif yihiin ama la waxyeeleeyey ama haddii miskaha sagxadda muruqyadu ay daciif yihiin oo debcaan kadib soo durkidda ayaa dhici doonta ilmadhalidda ayaa ah waxa ugu weyn ee sababa soo dhicidda xagga hoose ee farjiga ilmaha ayaa kala bixin kara oo jeexi kara unugyada taageerada iyo muruqyada sagxadda miskaha dhalitaanno badan ee aad ku dhasho farjiga waxaad aad ugu dhowdahay inaad yeelato soo dhicid ama durkid waxaa laga hadlayaa meesha ka durkeen caadi kaadahaysta ilmogaleenka galka xiniinyaha farjiga dumarka ama siilka tuubada qaadakaadida iyo shahwadda ilmogaleenka oo ka soo dhaca booskiisa kaadahaysta ilmogaleenka galka xiniiyaha farjiga dumarka ama siilka tuubada qaada kaadida iyo shahwadda waxyaalaha kale ee hoos u cadaadiya unugyada miskaha iyo muruqyada sagxadda miskaha ee horseedi kara inay timaado brolabsi waxay yihiin qufaca socda ilaa wakhti sida qufaca qofka sigaarka cabba ama neefta wax culus qaadidda iyo caloosha oo ku fadhiisata iyo docashada si aad u faaruqisid caloosha noocyada brolabsiga unugyada miskaha waxaa laga yaabaa inay ka soo muuqdaan derbiga hore ee farjiga oo loogu yeedho sistosili ama sistosili oo maraya derbiga dambe ee farjiga oo loogu yeedho rectosili ama aan ama ama introsili ama yutras waxaa laga yaabaa inuu hoos ugu soo dhaco farjigaaga utrine problapsi hal unug wax ka badan ayaa laga yaabaa inuu ka soo baxo farjiga yaa u badan inuu qaado soo dhicidda ama durkidda soo dhiciddu waxay u muuqataa inuu ku dhaco qoysaska wuxuu aad ugu dhow yahay inuu yimaado dhalma daynta kadib ama haddii miisaankaagu saayid yahay laakiinse wuu ku dhici karaa dumarka dhallinta yar kadib markay ilmu dhalaan waxaa laga fikiray in dumarka barkii ee dhalay ilmaha ay leeyihiin heer ilaa xoogaa ah oo ah barolabsiga unugga miskaha laakiinse mid ka mida shantii dumar ahba ayaa caawimaad ayaa caawimaad doonan doonta soo dhiciddu waxay kaloo ka dhici kartaa dumarka aan wax carruura dhalin badanaa haddii ay qufacayaan ama musqusha ku docdaan ama qaadaan xamuul culus xitaa qalliinka kadib si loo kabo barolabsiga hal ka mid ah saddexdii dumar ahba barolabsiga ayaa mar labaad ku dhacaya soo dhaca ama durkiddu waxay sidoo kale ku dhici kartaa dumarka ilmagaleenka laga saaray waxaa looga jeedaa kuwa lagu sameeyey hestroectomi allah haddii xaaladdu sidaan tahay xagga hore ee farjiga ayaa booskooda ka dhaqaaqi kara maxaa la qaban karaa si looga hortago soo dhicidda ama goobka durkidda aad ayay ugu fiican tahay in laga hortago barolabsi meeshii laysku dayi lahaa in la kabo haddii wax dumar ah oo qoyskaaga kuu dhow ah ay qabtay barolabsi aad bay khatar aad baad khatar ugu jirtaa waxaanad u baahan tahay inaad isku daydo inaad raacdo talada halkan lagu siiyey soo dhiciddu waxay timaadaa unugyada miskaha oo daciifa awgood iyo muruqyada sagxadda miskaha waxaad u baahan tahay inaad xoojiso sagxadda muruqyada miskaha adoon u eegaynin da'daada muruqyada sagxadda miskaha waxaa lagu xoojin karaa tababar ku habboon eeg warqadda tababarka muruqyada sagxadda miskaha ee dumarka loogu tala galay waxaa muhiim ah inuu jeegarayo ama fiiriyo tababarka muruqyada sagxadda miskahaaga khabiir sida fisiyoterabiga sagxadda miskaha ama kalkaalisada ah la taliyaha celinta kaadida khabiiradan waa dadka ugu fiican ee kaa caawin kara inaad qorshayso barnaamijka tababarka muruqyada sagxadda miskaha si uu ugu habboonaado baahidaada maxaa lagu samayn karaa in lagu daweeyo soo dhicidda ama booska durkidda mar haddii uu dhaco soo dhicidda waxaa loola jeedaa waxaa lagu qaban karaa si sahal ah ama qalliin waxay ku xidhan tahay heerka soo dhicidda tallaabadda ugu sahlan soo dhicidda badanaa waa la daweyn karaa qalliin la'aan muhiim ma ahan heerarka ugu horreeya intuu ku jiro iyo marka barolabsigu uu wax yar yahay tallaabada ugu sahlan macnaheedu wuxuu noqon karaa tababarka muruqyada sagxadda miskaha ee loo qorsheeyey baahidaada khaaska ah oo leh talada fisiyoterabiga sagxadda miskaha ama kalkaalisada la taliyaha celinta kaadida barashada wixii sababay barolabsiga iyo samaynta isbeddellada nololeed ee loo baahan yahay yeelashada caadada kaadahaysta iyo mindhicirka wanaagsan si aad isaga ilaalisid docashada eeg warqadda caadada wanaagsan ee kaadahaysta ee qof walba loogu tala galay iyo inaad haysato aalad loo yaqaanno beysari aalad silikoon ah oo ku filan cambarkaaga kaas oo si deggan loogu cabbiray lana geliyo cambarka si uu u siiyo taageero gudaha ah oo xubnaha miskaha xubnaha miskaha wax u eg wax soo taagan halkii ay ahaan lahayd qalliin tallaabada qalliinka qalliinka waa la samayn karaa si loo kabo meesha dilaacday ama kala baxday ee seedaha iyo fasiya qalliinka waxaa lagu samayn karaa farjiga ama caloosha marmarka qaarkood waxaa lagu celiyaa aalad khaas ah xagga hore ama dame ee derbiga farjiga si loo xoojiyo haddii uu daciif yahay ama jeexan yahay isla marka jidhku uu bogsanayo aaladdu waxaa lagu caawinayaa samaynta unugyada xooggan oo siinaya taageero badan marka loo baahan yahay si looga hortago barolabsigu inuu dib u soo noqdo waa inaad hubisaa in adigu aad yeelato tababar khabiirnimo si aad u hubiso in muruqyada sagxadda miskuhu ay shaqeeyaan si ay u taageeraan unugyada miskaha ha doconin markaad mindhicirkaaga isticmaalayso eeg warqadda caadada kaadahaysta wanaagsan ee qof walba loogu tala galay miisaankaaga ha ahaado ilaa xadka saxda ah ee dherarkaaga iyo da'daada baro siyaalaha ammaanka leh ee wax loo qaado oo ay ka mid yihiin la wadaagidda qof kale qaadidda xamuulka culus dhakhtarkaaga arag haddii aad leedahay qufac aan kaa tegayn iyo inaad aragto dhakhtarkaaga haddii waxyaalaha sahlan ay u muuqdaan inaysan fiicnaanayn shaxda dib ayaa loo daabacay oggolaanshaha naxariista leh ay bixiyeen caafimaadka dumarka queensland ee warqaddan xaqiiqada soo dhacay farjiga websayte-ka ah www w o m health org au raadi caawimo waxaa la heli karaa kalkaaliso caafimaad oo aqoonu leh haddii aad wacdo khadka caawimada celinta saxarada qaranka oo ah hal siddeed eber eber saddex saddex eber eber lix lix isniinta ilaa jimcaha inta u dhaxaysa siddeedda subaxii ilaa siddeedda fiidkii wakhtiga bariga australia lacag la'aan macluumaad talo iyo xaashiyaha haddii aad dhibaato ku qabto ku hadalka afka ingiriiska ama fahamka waxaad raadsan kartaa khadka caawimaadda adeega afcelinta telefoonka oo ah hal saddex hal afar shan eber telefoonka waxaa lagaga jawaabi doonaa ingiriis saas darteed magacow afka aad ku hadasho kuna sug telefoonka waxaa lagu xiri doonaa mutarjum ku hadla afkaaga u sheeg mutarjumka inaad doonayso inaad khadka caawimada celinta saxarada qaranka oo ah hal siddeed eber eber saddex saddex eber eber ku sug telefoonka in lagu xiro waxaana ku caawin doona mutarjum si aad ula hadasho la taliyaha kalkaalisada caafimaadka dhammaan wiciddu waa qarsoodi booqo websayte-ka bladderbowl gaf au ama conferency org au adar languages telefoonnada laga soo diro telefoonka waa layska qaadaa waxaa layska qaadaa qiimo aad u sarreeya